toddobaadyadii lasoo dhaafay xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi waxaa kusoo kordhayey kooxo mootooyin ku socda kuwaasoo dadka xaafadda ka dafaya amaba ka dhacaya taleefanadooda gacanta xilliyada ay ku hadlayaan arrintan ayaana noqotay mid cabsi iyo walwal badan ku abuurtay dadka xaafadda kuwaasoo xilliyada qaar gaar ahaan xilliyada habeenkii aanan awoodin inay taleefanadooda gacanta ay si xorriyada ugu hadlaan amaba ay u wataan sababa la xiriira cabsi ay ka qabaan kooxaha burcadda mootooyinka ku socda ee taleefanada dafaya guddiga ganacsatada soomaalida islii ayaa si wax looga qabto dhibaatooyinkan waxa ay kulan la yeesheen xildhibaanka laga soo doorto xaafadda islii yuusuf xasan waxaana ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinkan kusoo kordhay xaafadda islii cumar ibraahim xuseen xogayaha guddiga ganacsatada suuqa islii oo ka mid ahaa xubnihii guddiga ee kulankaasi ka qayb galay ayaa v o a u sharaxaya ujeedooyinka ay ka lahaayeen kulankan iyo sidoo kale sida ay ku doonayaan inay ku wajahaan sidii xal loogu heli lahaa kooxaha mootooyinka ku socda ee xiliyada habeenkii taleefanada dadka ka dafaya waxaana sidoo kale aan isla soo qaadnay arrimaha ammaanka xaafadda inaan maarata aan wax ka qabanno sida maarata oo boodhaboodhada waxay ka saabsan tahay amni darrada gabdhaha boorsada laga dafaay iyo wax kale oo waxyaalo badana xaafadda ka jira waxaas dhan marka inaan wax ka qabanno annagoo wada jir ah guddiga ganacsatada iyo guddiga dadka lasoo doortay xaafadda mas-uuliyiinteeda ah annagoo wada jirna inaan wax ka qabanno ayaan isku waafaqnay taasna inaan meel saarno marka guud ahaan markaan soo kobo waa intaas waa shirka maanta dhibaatooyinka kale ee ka jira xaafadda islii ee xalka loo raadinayo waxaa ka mid ah sidii nidaam iyo kala dambeyn dhinaca isticmaalka wadooyinka iyo ganacsiga suuqa xal loogu heli lahaa waxaana suuqa aad ku arkaysaa isku dhexyaac tiro badan dhibaatooyinka ka jira xaafadda dhibaatooyinka waa badan yihiin zaxmada xaafadda ka jiro qashinka maarata dadka waratada meel kasta ay maarata waratada boodhaboodhada maarata tagsiga iyo bakinka meel kasta wax laska dhiganayo marka waxyaalahaasaan waxaan isla garanay inaan maarata ballansano barasabka nairobi county maalinta talaada inaan la kulanno oo xalkan aan ka gaarno taasaa ugu muhiimsana shirka annaga tan labaad waxay ahayd waxaana la joogay marti noo ahaa maanta xildhibaan yuusuf xasan iyo m c a ga laga soo doorta xaafadda dabar waxaan ka wadaa iyagana waxay nagu gacansiinayeen dhibaatooyinka inay jiraan ay waxna nagala qabanayaan nin kastana doorkuu lahaa uu ka soo baxo doorka uu leeyahay m c a ga inuu maarata isagana hooshiis qabsado xildhibaankana hooshuu doorkii uu leeyahay oo national dowladda sare wixii maarata dhibaatooyinkaas xalkeeda uu ka keeno xaaji axmed yare guddoomiyaha guddiga ganacsatada soomaalida islii ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in si xal loogu helo dhibaatooyinkan ay arrintani u gudbinayaan maamulka dowladda hoose ee nairobi iyo dowladda dhexe ee kenya middan kaleto oon rabo inaan ku daro waxaa weeye waxaan ballansannahay barasaabka misgabanaga nairobi inaan la kulmi doono talaadadan soo socoto sifa oon uga xaajoono dhibaatadan xagga islii naga hayso wadooyinka oo dayactir u baahan amniga maxaan ku yidhaahdaa nimanka nato oo barabara ku ganacsada hawkaas la yidhaahda nalalka jidadka iyo meeshii baabuurada la dhigan lahay waxaas kulli waanu qoran yihiin maantana fadhigayna ilaa maqribka ayaan doonaynaa inaan meesha wada fadhinno oon ka xaajoonno oo sifa oon yacni waxiinuu dan ah sifa oo horumarka islii logala sheekaysto gabanaga ayaan maanta u fadhinaa oon qorshahaasa ayaan rabna inaan galno ganacsatada soomaalida nairobi ayaa dhowaan ku guulaystay inay xal ka gaaraan khilaaf waayadii lasoo dhaafay hareeyey xubnaha guddiga ganacsatada suuqa islii xildhibaan yuusuf xasan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda kenya islamarkaana laga soo doorto degmada kamakunji ayaana bogaadiyey in khilaafkaasi la xaliyey laakiinse waxaan ku faraxsanahay in anagoo wada dhan oo midaysan oo isu qalbifiyo oo isjecel aan shirkan maanta isugu nimid oo aan go-aano balbalaaran oo aan horey ugu marinayno xaafaddana aan ka wada hadalnay marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha oo ah nin waayo aragnimo leh nin aqoonyahana nin ganacsata ganacsi weyn ku leh xaafadda inuu dib howshiisii ugu soo noqday waxaa kaletoon u mahadnaqayaa guddiga ganacsatada weliba mall ownarska dadka dukaanleyda ah dukaamada ku leh inay aafideen oo ay garab taagan yihiin guddoomiyaha si buuxdana ula jiraan waxaan leeyahay xaafadda slii waa xaafad magac weyn leh waa xaafad sharaf iyo karaamo leh waa xaafad ganacsigii soomaalidoo dhan uu isugu yimid oo laisugu wada yimid waana tiir muhiima runtiina dadka soomaalidu meel kastay joogaan dad baa u degan amase ganacsi bay ku leeyihin marka aada iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta annagoo midaysan oo wada jirna inaan la fadhino horeyna ay hawshaasi u sii wadaan bini aadamku khilaaf kama baxo laakiin sida loo xaliya khilaafka ayay dadku ku kala duwan yihiin marka waan midaysannahay waan wada jirnaa xaafadda hawsheediina waan u howlgelaynaa sidii aan u wanaajin lahayn sidaan u sii dhisi lahayn markaa run ahaantiina waxaan ilaahay ka baryayaa inaan ku guulaysano guddiga ganacsiga iyo guddoomiyahana waxaan leeyahay hambalyo guul baan idiin rajaynayaa
khadar maxamuud xareed v o a nairobi